bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama cla nabiyina muxamadi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu albukhariyu raximah llahu tacaala baabu shiqaaqi wahal yushiiru bilkhulci cinda adaruura shiqaaqii iyo iskhilaafkii ninka ee naagta ay iskhilaafayeen xukunkiisa caddayntiisii u baab yahay wahal yushiiru bilkhulci qofka xakamka ah ma ishaarayaa bilkhulci khuluc ma ku ishaarayaa oo yacnii in layskhulco oo naagtii iyo ninkii inay khuluc ku kala tagaan cinda adaruurati daruurada agteeda ayb shiqaaqa waxaa looga feerinaa khuluca marka la joogo isagaa marka wuxuu ku yimid sabab la-aan badanaa inuu imaado ma aha waa inuu cuskado shiqaaq ama khilaaf ninkay naagta dhex maray oo weliba naagta xaggeeda ka socdo ayb wa qowli illaahi tacaalaa iyo alla qowlkiisa macnihiisii u baab yahay wain khiftum shiqaaqa baynihimaa hadii aad ka yaabtaan ama aad ka cabsataan shiqaaq iyo khilaaf dhexdooda ah fabcathuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha xakam u bixiya ayb qaala xadahanaa abul marka xakamkan la bixinaayo haddii uu ku taliyo in naagtii ay meherkii u celisa ninkii isaguna uu sidaas ku furo xal waa noqon kartaa khuluca meesha uu ka soo galayna aayaddaani meeshaas u ah fuqahaduna marka waxay isku hayaan ninkan dadkan xakamka ah labada qof ee ninna uu naagta ka socdo ninna uu ninka ka socdo xaggooda wuxuu leeyahay iyagu maxay yihiin shaaficiyada iyaga agtooda waxaa ka xoog badan waa wakiil ninkaasi dalaaqna ma ma bilaabi karo waxna ma ridi karo ilaa inuu ninka soo dirsaday oo uu ka socdo inuu u idmo maahane ninka naagta xakamka u ahna isagana khuluc ma aqbali karo ilaa khuluca naagta lacag dhiibaysee kuma soo aqbali karo ilaa inay u idinta maahane oo waxay leeyihiin xakamku wuxuu ku tasarufayaa wakiil oo kale saddexda madhab ee kalena waxay qabaan xakamku waa furiinna waa ridi karaa khuluc waa soo qaadi karaa lianna allaaba garsoore iyo xakam ku magacaabay wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcathuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha mar haddii xakam lagu magacaabay wakiil ma loo soo deji karo waa ka awood badan yahay wakiil madaahibta kale iyagu sidaasay dhahayaan iyagana ayb marka haddii ay u arkaan inay kala diraan ninkan iyo naagtan waa kala diri karaan labadan qof ee xakamka laga dhigay qaala xadahanaa abulwaliid wa huwa hishaam bnu cabdilmalik alطayaalisiyu qaala xadathana allaythu can ibni abi mulaykata can ilmiswar bni makhramata aلzuhriyi qaala samictu nabiya sala allahu alayh waalih wasalama yaquul ina bani lmugiirati reer bani lmugiira ista'danuu waxay fasax dalbadeen fii an yankixa caliyun cali inuu guursado ibnatahum gabadhooda gabadhooda iyaga abujahal ou dhalay in ay u guuriyaan cali oo cali uu guursado sidaa ayay nebiga kaga fasax qaateen falaa aadanu nebigu wuxuu yidhi anugu u idmi maayo arrintaas waana soo marnay xadiidkan waxa ku jiro iyo sida ay culummadu u sharxeen tarjamadan iyo xadiidkan mudaabaqada ka dhaxaysaa waxa ay tahay haddii cali uu guursado gabadha abijahl faatimo iyo cali waxaa laga cabsanayaa shiqaaq inuu dhex maro kaannahu marka nebigu inuu ishaarayo shiqaaqaasi ama khilaafkaasi wixii joojin lahaa oo ah inuunan middan guursanin haddii marka shiqaaqu sidaa inuu u joojiyo uu yeeli karo ee inuu khuluc lagu joojiyana waa bannaanta waa la yeeli karaa ayb wa qaala alkirmaaniyu tu'khadu mudaabaqatu tarjamati min kowni faatimata maa kaanat tardaa bidalika fakana ashiqaaqu baynaha wa bayna caliyin mutawaqacan faaraada sala allahu calayhi wasalama dafca wuquucihi bimanci caliyin min dalika biariiqi aliimaa'i waalishaarati wa hiya munaasabatun jayidatun ayb marka baabku waa shiqaaq nebigana markuu leeyahay cali yaanu ma u idmaayo inuu guursado gabadha abijahal oo nebi alla gabadhiisa iyo cadow alla gabadhiisa hal meel inaan lagu kulminin shiqaaqa marka faatimo iyo cali dhexmari lahay ayuu nebiga joojinayaa marka khulucna waa lagu jooji karaa marka ayb munaasabada marka meeshaas weeyaan xadiidkan iyo tarjamada baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa yakuunu ma ahaanayo baycu lamati addoonta beeceeda dalaaqan furiin ma noqonaayo addoon nin qabo haddii la gado ninkii iska lahay uu iibiyo nikaaxeedii ma baaba'ayaa ninkii qabay maya ma baaba'ayo lianna beecu dalaaq maahan buu rabaa inuu dhaho addoonta haddii lasoo gato ama ninkii iska lahaa uu iska gado macnaheedu maaha ninkii qabay inay ka furantay ma aha kii qabayna sidiisa u qabayaa milkigeeda unbaa wareegay bis intaas masaladanna masale salafku isku khilaafeen addoonta haddii la gado dalaaq miyaa beecaasi jumhuur waxay dhaheen maya dalaaq ma aha ayb bukhaarina sidaasuu qabaa ahlucilmiga qaar ka mida ibnu mascuud iyo waxaa laga sheegay ama iyaga laga wariyey inay leeyihiin waa dalaaq ibnu mascuud iyo ibnu cabbaas iyo ubay ibnu kacbin iyo rag taabiciinta ka mid ah laakiin sanadka ibnu mascuud iyo ubay iyo ibnu cabbaas looga wariyey waa asaaniid daciif ah ibnu xajar sida uu sheegay sharaxa uu ku sheegayo ayb qaala xadaanaa ismaaciil bnu cabdillaahi wa huwa bnu abi uways ismaaciil bnu abi uways qaala xadaanii malikun badanaa ismaaciil ibni abi uways ou dhahaa hadda laakiin ismaaciil bnu cabdillaahi buu yidhi waa isku asagii ayb abu aways abu uways waa kunyo magaceedu waa cabdullaahi qala xadaanii maliku can rabiicata bni abi cabdiraxmaan wahuwa rabiicata ra'yi wahuwa rabiicatu ra'yi can ilqasim bni muxamadi can caaishata radia allahu canha zawji nabiyi sala allahu calayhi wasalama qaalat waxay tidhi kaana fii bariirata bariira gabadha la yidhaha waxaa ku sugnayd halaathu sunanin saddex sunno ayaa qisadeeda laga qaatay ixda sunani saddexdaa middood annahaa uctiqat waa la xoreeyey fa khuyirat waa la khiyaar geliyey fii zawjihaa ninkeedii meeshaan waay marka baabka wuxuu ka rabo bukhaari bariira iyadoo addoon ah oo nin addoona ou qabo ayay xorowday markay xorowday nebiga sala allahu calayh waali wasalama wuxuu siiyey khiyaar ninkeedii addoonka ahaa inay la joogto iyo inay ka tagto ayb see u mudaabaqaynay marka tarjamada iyo kan ile tarjamada waxay ahayd addoonta haddii la iibiyo furiin maaha iibintu waxay u mudaabaqaynaysaa haddii addoonta marka la xoreeyo oo ay xor noqoto dalaaqii uu baabi'i waayey ee baac inuu ku baabi'i weynaayo min baabi owlaa soo maaha aafiqi marka daqiiq ahaa ku jira ayb wuxuu leeyahay gabadhan addoonta ah iyadoo xornimo heshay ayaa weli ninkii qabay addoonka ahaa sidii oo u qabaa ile nebigu markuu khiyaarka siinaayo nikaaxi ma baabi'in waa jiraa weli haddii uu baabi'i lahaay nikaaxa furiin bay noqonaysaa waa la dhihi lahaa marka cidqigu haddii uu dhalaaq noqon waayey baac ma noqon kara marka ayb ile naagtan iyadoo addoona say u noqonaysaa furiin oo u noqonaa iyadoo xornimo heshayna uunan u noqonaynin ayb wejhu dalaaladan sidaas waa fa khuyirat annahaa uctiqat fakhuyirat fii zawjiha waa la xoreeyey ninkeeda khiyaaraa laga siiyey hadda khiyaaraa laga siiyey waa ka furantay waa ka furantay maahane ogow hadda kadibay ama furiin dooranee ama ay la joogeen haddii ay la joogto nikaaxii hore waa jiraa nikaaxii wax soo afjaray ma jiraan ayb mudaabaqada marka tarjamada iyo xadiidka meeshaas u ah wa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam alwalaau liman actaq sunnada labaad marka waa tan alwalaau walaha liman actaqa qofkii wax xoreeya ayaa iska leh caaishaa xoraysay walaha bariirana iyadaa qaadatay wa dakhala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nebigu waa soo galay walburmatu dheriga isaga oo tafuuru karkaraayo bilaxmin hilib ku karkaraayo faquriba ilayhi nebiga waxaa loo soo dhoweeyey khubsun wa udmun muufo iyo iidaan min udmi ilbeyt iidaankii guriga ka mid ah fa qaala nebigu wuxuu yidhi alam ara miyaanan arkin alburmata dherigu fiiha laxmun hilib inuu ku jiray war dherigii hadda karkaraaya sow hilib kuma jirin qaaluu balaa haabay dhaheen walaakin daalika kaagaasi laxmun hilib waaye tusaddiqa bihi calaa bariirata bariiro lagu sadaqaystay wa anta adiguna laa ta'kulu sadaqata sadaqada ma cuntid sidaasaanan kuugu keenin qaala waxa uu yidhi calayhaa sadaqatun korkeeda sadaqou ku yahay walanaa hadiyatun annagana hadiyad ayuu noo yahay yacnii iyada waa lagu sadaqaystay laakiin bariira annaga hadiyaday noogu keentay ahaan marka hal shay inuu laba xugun kala qaado karo oo hilibkan halka xabba ah ayaa qofna sadaqa uu u yahay qofna uu hadiyad u yahay da nin miskiina haddii maanta lagu soo sadaqaysto hilib badan ee nin uu jecel yahayo uu maamuusayo oo weyn oo isagana xoogaa u dhiibo waxyar inta bac ugu soo rido intan karso uu yidhaahdo miskiinkii baa wax sadaqaystay ma la dhahaye hadiyad waaye lianna hadiyadu maamuusaa ku jiro sadaqaduna xaajaa jirto saasay ku kala duwan yihiin ayb sunnada saddexaad ee laga helay marka waa taas ah ayb waayahay marka xadiidka maxalushaahidka isagu meeshaas aan soo sheegnay marka naag addoon ah hadday xorowdo ninkii qabay hadduu addoon ahaa ikhtiyaar bay qaadanay hadday doonto inay la joogto iyadoo xor ah ninkaasu addoona haddii ay doontana nikaaxun inay soo xirto oo ay fasakh qaadato ayb tarjamada marka isagu beec ayuu ku dhigay beeca macnihiisuna waxaa weeyaan naagtan addoontaa haddii la gaday iyadoo nin addoona qabo gadidaas la gaday ninka ugama furmin u wadan lianna iyadoo xorowday baynan ka furmin iyadoo la gaday xaggee joogtaa marka ayb beecaas marka bacd alculamaa baa waxay deliishadeen waalmuxsanaatu min annisaai ilaa maa malakat aymaanukum ee aayaddaas waxaa layidhi waa dadka lasoo qafaasho naagta haddii jihaad lagu soo qafaalo oo ay addoon noqoto xataa hadday nin qabtay waa jarmaa kaas nikaaxaas ninkan marka riximkeedu iska hubinayaa hal mar markay xaysho bis waayo addoontiisii laakiin beec iyo sabyi waa kala duwan yihiin iyadana soo maaha aayaddu marka fi sabaaya bay ku saabsan tahay xadiidkanna wuxuu ku saabsanyay cidqi ama beec ayb baabu khiyaari alamati taxta alcabdi baabu bayaani xukmi khiyaari alamati addoontii khiyaarkeeda xukunkiisa caddayntiisiibu u baab yahay taxta alcabdi addoon hoostiisa ah yacnii addoon oo nin addoona ou qabo hadday xornimo hesho khiyaar inay leedahay qala xadaanaa abulwaliid qaala xadaanaa shucbatu wahamaamu can qataada can cikrimata can ibni cabbaasin qaala raaytuhu cabdan ra'aytuhu waan arkaayey ninkii bariiro qabay cabdan isagoo addoona baan arkay zawja bariirata yacnii wuxuu u jeedaa zawja bariirata bariira ninkeedii muqiid ayaa la dhihi jiray xadiidkan wuxuu tilmaamayaa ibnu cabbaas ninkaas inuu addoon ahaa ayb sidaasayna riwaayaadka saxiixa ay u badan yihiin ayb bukhaarina sidaas ayuu ayuu qabaa isagana leanna hadda ka horna waxaan soo marnay awaa'ilu kitaabi nikaax waxaan ku soo marnay inuu qaatay ina zawja bariirata kaana cabdan addoon inuu ahaa buu sheegay oo wuxuu yidhi baabu alxurati taxta alcabdi baabu alxurati taxta alcabdi marka ninkeedu addoon buu ahaa iyadaa xorowday qaala xadaanaa marka in bariiro ikhtiyaar la siiyeyna dee xadiidkii haddaan kusoo marnay marka naagta hadday xorowdo addoonna ou qabo awel qabay khiyaar bay yeelanaysaa hadday ninkii doorato addoonka ahaa saasuu kula joogaa haddii ay doonto inay ka tagtana way ka tegaysaa oo fasakh ayay dooranay maxaa laga fahmayaa marka meeshaas haddii iyadoo addoona nin xora ou qabay oo iyadii ay xornimo hesho khiyaar ma la siinayaa maya khiyaarku waxay ku leedahay iyadaa hadda xorowday ninkii addoon ah xornimo iyo addoonnimo ma isqaabilayaan isku kuf ma noqonayaan laakiin hadda ninkeedu hadduuba xor ahaa iyada ay dib ka xorowdo wax khiyaara ma qaadanayso lanna ninka qabo waa ku kuf waana xor ayb qala xadaana cabdulacla bnu xamaadin qala xadaana wuhaybun huwa bnu khaalid albasriyu qala xadaana ayubu huwa bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy can cikrimata can ibni cabaasin qaal daaka kaagaasi mugiithun mugiith weeyaan cabdu bani fulaan reer bani fulaan addoonkooda yacnii wuxuu u jeedaa zawja bariira kaanii anduru ilayhi waxaad moodaysaa inaan eegaayo on feerinaayo yatbacuhaa bariiro ayuu raacraacayey fii sikaki almadiinati madiino jidadkeeda iyo luqluqyadeeda ayuu uga daba ordaayey yabkii calayhaa isagoo oynaya iyada darteed u oynaya marka iyadana waa diiday inay waxay dalbatay ka tagto isaguna wou jeclaa marka markaasuu marka nebiga intuu u yimaada rasuul allah iiga shafeec naagtan ayuu dhihi jiray markaasuu ka daba ordaayey ayb taasuu sheegayaa marka kaanii anduru ilayhi yatbacuha fii sikaki almadiinati yabkii calayha ayb qaala xadaana qutaybatu bnu saciid qaala xadaana cabdulwahaab huwa bnu cabdilmajiid althaqafiyu can ayuuba can cikrimah can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal kaana zawju bariirata cabdan addoon ayuu ahaa aswadda madow marka aswadadan xukunku wax ka qaban maysan waa cilo hayru mu'ahira ah cabdanta laakiin riqiga ayaa cilo mu'ahira ah aswadda cilo oo hayru mu'ahira waa hadduu cad yahay hadduu madow yahay wax farqiya ma leh yuqaalu lahu mugiith ayaa la dhihi jiray cabdan libani fulaan kaana cabdan libani fulaan ayuu ahaa kaanii anduru ilayhi waxaad moodaysaa inaan eegaayo yatuufu waraa'aha gadaasheeda ayuu ka daba wareegaayey fii sikaki lmadiinati madiina luqluqyadeeda ama jidadkeeda marka kaana cabdantan marka addoonnimada waayo waxa khiyaarka loo siiyey bariira ee low kaana xuran waa isbedelaa xukunka lianna alxukma yaduuru maca alcillati wujuudan wacadaman waa wasfi marka cubuud riqigu waa wasfi mudarib ah oo haddii la helana waa xuunkii khiyaarka waa imaanaya haddii la waayana waa baxaya wasfi oo muahira ayb baabu shafaacati nabiyi sala allahu alayhi wasalama fi zawji bariira nabiga ergadii ou ka ahaa caddaynteediibuu u baab yahay fii zawji bariira bariira ninkeeda addoonkaas muqiid ayaa nebiga erge ou ka noqday bal bariira inay la joogto ninkeedaas iska haysato qaala xadaanii muxamedun qaala akhbaranaa cabdulwahaab qaala xadaanaa khaalidun can cikrimata can ibni cabbaas ana zawja bariirata kaana cabdan yuqaalu lahu muqiid kaanii anduru ilayhi yatuufu khalfahaa ka daba wareegaye yabkii xaal ou ooynayo wa dumuucuhu ilintiisana tasiilu ay qubanayso calaa lixyatihi garkiisa bani aadamku marka qofka haddii yacni jacaylka iyo yacni himilada qalbigu waxay leedahay taathiir ayb ninkaa nin weyn waaye maxaa dhacay ma la dhahayo waa qofku waa lagu asiibi karaa waxaasoo kale nacam way ku dhici karaan qofku marka haddii isagu uu ka maqan yahay qof kale inuu la yaaba maaha nacam qalbigu haddii oo wax u muhdo waxaa laga yaabaa yacni dadku inaysan isku isku isku kartina ahayn ninna waa ka muuqanay markiiba ninna kama muuqanayso ayb faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama licabaas nabiga cabaas wuxuu ku yidhi yaa cabaasu cabaasow alaa tacjabu sow la yaabi maysid min xubbi mugiitin mugiis jacaylkiisa bariirata uu jecel yahay sow lama yaabanid wa min bugdi bariirata mugiitan iyo nacaybka bariira mugiit ay u qabto qalbiga ilaahay baa gedgediyey faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga wuxuu ku yidhi bariira low raajactihi da isaga laaba lahayd yani yani ma isaga laabatid maad isaga joogtid qaalat waxay tidhi yaa rasuula allah ta'murunii ma i amraysaa amar miyaa hadday amar tahay waa yeela haddaysan amar ahaynna khiyaar marka anaa khiyaarna ta'murunii ma i faraysaa qaala waxa uu yidhi innamaa ana ashfacu anigu waa ergeynayaa un bis ergaan ahay ku amri maaye erge ou soo dirsadayaan haddaad yeesha khayr haddii kalena waxba ma laha qaalat falaa xaajata lii fiihi wax dana iiguma sugnawaxaa laga qaadanaa bay yidhaahdeen amarku siiqada ifcal iyo afcil iyo laamul amriga iyo masdarka ficil amarka naa'iba keliya inaynan siiqo u ahayn oo mararka qaar siiqooyin kale xataa ay jiri karaan lianna low raajactihi markuu nebigu yidhi haddaad isaga laaba lahayd hadda siiqo amar maaha ku laaba ma aha laakiin iyada maxay tidhi ta'murunii amar miyaad iiga dhigay rasuul allow iyadii marka waxay ka fahamtay siiqadan low raajactihi amar inuu ka imaan karo ayay ka fahamtay sidaasna waa la yidhi marka ayb oo ibnu xajar marka wuu tilmaamay meeshaas saas uu kasoo bixiyey tarjamadii xadiidku marka way isdaboolayaan waxaana laga qaadanaya ninka xaakimka ah ama ninka sheekha weyn ah in dadka shacabka ka mida inuu erge u noqon karo oo qof uu dhihi karo war dhibkaana ay haystay hebel igala hadal inuu kala hadli karo isagana uu aqbalo taswiiqu shafaacati lilxaakimi cinda alkhasmi fii khasmihi waxaa kaloo laga qaadanayaa ninka xaakimka ah hadday laba qof oo dood isu qaba ay u yimaadaan maalan nin lacag lagu leeyahay iyo nin ku leh ayaa kuusoo dood tegay xukunkii adiga waad haysaa ayar marka intaad dirto yacni aad tiraahdid kii wax ku lahaa war hebelow adiga ninkan lacag baad ku leedahay xoogaa ninkan hadda ma bixi karee nus cafi saddex meelood meel u cafi xoogaa ha ku siiya markaas adna intaas qaado waa dhihi karaa ninka xaakimkan isagoo dadkaas heshiisiinaya haddii marka uu aqbalo ninkan xaqiisi inuu qayb ka tago qasab maaha haddii uu aqbalo waa ku heshiisiin karaa sidaas qaabkaas marka wuu ku heshiisiin karaa leanna nebiga sal alla ly salam labadooda xukunku waa ikhtiyaar haddana nebiga bariira wuxuu le ikhtiyaarkaagii bal iska ogolaaw ninkan shafaaco marka xaakimku waa samay kara ayb muxamedka sanadka ku jirana waa moxamed ibnu salaam albikandi qaala alimaamu albukhariyu raximah llahu tacaala baabun qaala xadaana cabdullaahi bnu rajaa qaala akhbarana shucbatu can alxakam huwa bnu cutayba can ibraahima can اlaswad ana caaishata araadat caaisha waxay doontay an tashtariya bariirata inay gadato faabaa mawaaliyahaa dadkii iska lahaa way diideen ilaa an yashtaridu lwalaa'a ilaa inay walaha shardistaan maahan yacni adiga naga gado haddaa rabto xoray welaheeda laakiin oo xoraynta annagaa yeelanayna taas marka say isugu helayaan labadaas marka fadakarat dalika linabiyi sal ll ly salam nebigay u sheegtay faqaala waxa uu yidhi ishtariihaa gado wa actiqiihaa xoray fa inama alwalaa'u liman actaq walaha waxaa iska leh qofkii wax xoreeye shardigoodaas wax ka jira ma lehe mar walba walaaha waxaa iskale ninka wax xoreeyo wa utiya nabiyu sala allahu calayhi wasalama bilaxmin nebiga hilib ayaa loo keenay faqiila ina haada kani maa tusaddiqa bihi waa wixii lagu sadaqaystay calaa bariirata bariira faqaala huwa lahaa sadaqatun iyada sadaquu u yahay walanaa hadiyatun annagana hadiyad buu noo yahay qaala xadatanaa aadamu wa huwa bnu abi iyaas qaala xadaanaa shucbatu wazaada fakhuyirat min zawjiha ninkeedii ayaa laga doorgeliyey oo laga khiyaargeliyey marka baabku tarjamo ma lahayn waa kalfasli limaa qablahu waa fasal oo limaa qablahu ayb tarjamada marka wax ka dhexeeyana waa iska waadix ayb meeshan buu marka ibnu xajar xadiidkan bariira waxa fiqhi ku jiro halkaanu ku sheegay in badanoo ka midana waaba soo marnay leanna xadiidkan wuxuu nagu soo maray beeca wuxuu nagu soo maray cidqiga nikaaxi buu nagu soo maray hadda halkaanu haddana nagu hayaan waxi fawaa'idda ku jiro o dhan halkaanu ku qoray marka halkaas ka aqriya marka ayb qisadaa marka fawaa'id aad u badan baa lagala baxay ayb baabu qowli illaahi subxaanahu walaa tankixu lmushrikaat alla qowlkiisa macnihiisiibuu u baab yahay walaa tankixuu ha nikaaxsanina oo ha guursanina almushrikaati naagaha mushrikaadka ah qaala xadatanaa qutaybatu qaala xadatanaa alleythu can naaficin ana bna cumara kaana idaa su'ila ibnu cumar wuxuu ahaa haddii la su'aalo can nikaaxi nasraaniyati naag nasraaniyadoo kirishtaan ah iyo walyahuudiyati yahuudiyada nikaaxooda haddii la su'aalo qaala wuxuu dhihi jiray ina allaha xarama almushrikaati cala almu'miniin alle mushrikaadka naagaha mushrikaadka mu'miniinta waa ka xarimay walaa aclamu aniga ma ogi min alishraaki shirki falidda shay-an shay ma ogi shayga oo akhara ka badan min an taquula almar'atu naagtu inay tiraahdo rabbuhaa ciisa rabbigeed inuu ciise yahay wa huwa cabdun min cibaad illaah ciisena waa addoon addoomaha alle ka mida yani culahnu shirki ka weyn ma aqaano ciisa ilaah ah ma garanayo marka ibnu cumar isaga wuxuu ku tegey sida ka muuqanayso inaan la guurso karin naagaha kitaabiyaadka marka laba aayad walaa tankixu lmushrikaati waa suurat lbaqara suurat lmaa-idana waxaa ku timid naagaha ahlu kitaabka in la guursan karo hadday dhowrsan yihiin alyowma uxilla lakum alayibaat wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum wa طacaamukum xillun lahum wاlmuxsanaatu min almu'minaati wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum ida aataytumuuhuna ujuurahunna meeshaasna marka ahlu kitaabka naagahooda in la guursan karo cumar isagu wuxuu ku tegey in la guursan karo laakiin karaaha ay tahay oo laga fiican yahay waxaas marka in yacni laga fiican yahay ayuu ku tegey oo naagaha muslimaadka in la guursada ay fiican tahay ayb laakiin xalaal markay tahay waa la guursan karaa ayb ibnu cumarna sidaa inuu u jeedana waa dhici kartaa si kalena way dhici kartaa ayb kuwa qur-aanku uu leeyahay waa ahlu kitaabna iyaga laftirkooda sidaanay dhihi jireen leanna allah wuxuu yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haalisu halaaa iyagoo sidaa dhahayo haddana sidaan alla yidhi subxaanahu wa tacaala ayb imaamu shaafici wuxuu yidhi aayadda walaa tankixu lmushrikaati waa caamun uriida bihi lkhusuus waa caam khusuus loola jeedo yacni wuxuu ka wadaa walaa tankixu lmushrikaati waa cumuumaa ku jira waa sax oo ahlu kitaabku xataa mushrikiin wey yihiin laakiin cumuumkaas looma jeedee wathaniyaadkaa loo jeedaa kuwa sanamka caabudo oo ayagu aan kitaabiyaadka ahayn baa loo jeedaa caamka waxaa loo qaybiya caamun uriida bihi lkhusuus iyo caamun makhsuus marka caamkaani waaba caam lafdiga ayuu uga yimide laakiin khusuus baa loo jeedaa kuwan wathaniyaadka ayaana loo jeedaa oo wuxuu yidhi cumuumu aayati albaqara uriida bihi khusuusu aayati almaa-ida ayb ama in caam makhsuus oo u jeeda warkaasna waad dhici kartaa oo uu leeyahay mushrikaadkan halkan caamka ku ah waa wixii ka soo haray ahlu kitaab ayb ahlu kitaabka la guursan karaana de waa inay dhowrsan yihiin naag aan dhowrsanayn oo iska tumanayso lama guursan karo oo iska zaaniyad ah dhowrsigaas marka sida looga helaaba adagba marka dhowrsan sida looga helaaba adag ayb baabu nikaaxi man aslama min almushrikaati wa ciddatihinna baabu bayaani xukmi nikaaxi man qof xukunkii caddayntiis buu u baab yahay aslama soo islaamay min almushrikaati naagaha gaalada ka mid ah wa ciddatihinna iyo ciddadooda ayb halkan marka waxuu rabaa inuu uga hadlo nikaaxa mushrikiinta si la yeelayo naagtii baa soo hor islaamtay ninkii baa gaalnimada baaqi ku ah awal gaalay isla ahaayeen naagtii baa soo muslimtay see la yeelaha marka ninkiina gaalnimadiibuu baaqi ku yahay qaala xadaanii ibraahimu bnu muusa qaala akhbaranaa hishaamun yani iyo ciddada qadarkeeda intee in la eg baa ciddo u noqonayso qaala xadaanii ibraahimu bnu muusa qaala akhbaranaa hishaamun can ibni jurayj wa qaala caطaa'un meeshaan marka can ibni jurayj wa qaala caطaa'un waa ulcadafuu keenay waxaa ka muuqata marka cadaa inuu wax kale u sheegay marka waxaas buu ii sheegay iyo waxaan soo socdo inuu ka wado cadaaganna culammada qaar waxay dhaheen cadaa bnu abi rabaax maba ahane waa cadaa alkhuraasaani cadaa alkhuraasaanina ibnu cabaas kama maqlin alyiri tafsiirka yacni ibnu jurayj cadaa alkhuraasaani waxba kama unan maqlin tafsiirka xaggiisa ee wiilkiisuu ka qaatay cuhmaan cuhmaankaasuna waa daciif cadaa laftirkiisana ibnu cabaas waxba kama maqlin xadiidkan ciladaasaa lagu keenay meeshaa marka iska feeri xadiidka haddii ciladaa lagu keenay de bukhaarina waa weriyey bukhaarina saxiixi buu dhigay xadiidkan waljawaabu waxaasilu ljawaabi wuxuu yidhi jawaazu an yakuuna alxadiidu cinda bni jurayj bilisnaadayni waxaa laga yaabaa ibnu jurayj cadaa alkhuraasaani iyo cadaa bnu abi rabaax labadaba inuu ka maqlay xadiidkan lianna mitla dalika laa yakfaa cala albukhaariyi arrinkan aan sheegnay ciladan bukhaari kama qarsoomayso udhahan waa imaamu hadihi sanca ayb maca tashadudihi fii shardi alitisaal weliba waxaan ognahay bukhaari inuu aad ugu ad adag yahay shardiga itisaalka oo sanadka itisaalkiisa inuu aad u ilaaliyo siduu ku ilaaliyaana tashadudkiisa muxuu yahay liqaaga ku shardiya mucaasaro keliya kuma kaaftoomee liqaa buu shardiyaa marka isagoo sidaas ah inqiaac iska muuqdo inuu fahmi waayo mmacquul maaha maca kowni aladii nabaha cala alcilati almadkuurati huwa cali bnu lmadiini ciladan ninka ku baraarujiyeyna waa bukhaari sheekhiisa cali bnu lmadiini cilalka uu ka soo qaatay ka bartay dee wax sheekhiisii uu sheegay waa yaqaanaa isaga dabcan ayb waxaasoo dhan marka waxay keenaysaa xadiidkan in marka makhraj saxiixa inuu leeyahay bukhaari uu u leeyahay imaa ibnu jurayj inuu labada isnaadba ku maqlay cadaa alkhuraasaani iyo cadaa ibnu abi rabaax ismaaciili iyo abuu nucaym haddaan mustakhrajkooda fiiri lahayn oon isdhihi lahayn bal amay riwaayada cadaa ibnu abi rabaax keenaan iyaga laftirkooda makhrajkii ayaa ciriiri ku noqday dariiqan bukhaari bis unbay kusoo saareen kan unbay ku celiyeen mid kale waa heli waayeen abuu nucaym iyo ismaaciili ayib meeshaas marka nuqtadaasaa ku jirta wa qaala cataa'un can ibni cabbaas kaana almushrikuuna calaa mansilatayni gaaladu laba derajay kala ahaayeen min annabiyi sal ll ly slam nabiga xaggiisa iyo walmu'miniina kaanuu waxay ahaayeen mushrikii ahli xarbin dad nebiga xarbi kula jiro gaaladooda yuqaatiluhum wa yuqaatiluunahu kuwaasoo nebigu uu la dagaalamayay iyagana la dagaalamayeen iyo wa mushrikii ahli cahdin gaalo nebiga heshiis uu leeyahay ballan ay ka dhaxayso laa yuqaatiluhum walaa yuqaatiluunahu iyagana ma la dagaalamayaan isagana ma la dagaalamayo laa yuqaatiluhum ma la dagaalamaayo walaa yuqaatiluunahu iyagana la dagaalami maayaan fakaana idaa haajarat imra'atun naag hadday soo hijrooto min ahli lxarbi gaalada lala dagaalsan yahay ka mid ah lam tukdab lama soo dooni jirin xataa taxiida ilaa ay ka xaysho wa tadhura ay ka daahir noqoto xaydkan marka hal mar maa loo jeedaa mase ciddadii ilaa ay ka dhammaysataa laga wadaa saddexdii xayd ama saddexdii duhri jumhuuru lculamaa marka waxay leeyiin ciddadii la yaqaanay saddexdii xayd ama saddex duhri taa dhahdo ee hal xayd ma aha kuufiyiintu iyagu waxay qabaan iyagu waxay qabaan hal xayd unbaa naagtaas lagu hubsanaa riximkeeda gaaladii bay ka soo tagtay waana xarbi gaaladaas markay ka soo tagtay nin nin baa awel dabcan haystay oo qabay ninkii waa ka soo tagtay waa soo islaamtay hal dhiig intuu uga dhacayaa la sugaa bay leeyihiin kuufiyiinta haddii hal dhiig uu ku dhaco ninkay doontay guursan kartaa haadaa qowl jumhuurka laakiin maxay qabaan maya ee ciddadii la yaqaanay ayay ku tirsanayaan saddex dhiig inay hesho ayb hadalka ibnu cabbaasna saanna waa ixtimaalaa sidanna waa ixtimaali karaa waayahay ayb fa idaa dahurat hadday daahir noqoto ciddadii dhammayso xalla laha nikaax inay guursato waa u xalaal fa in haajara zawjuhaa ninkeeda hadduu soo hijroodo qabla an tankixa intaynan guursanin ka hor ruddat ilayhi isagaa loo celina yani qablaisagaa loo celina ruddat ilayhidaanna labo ixtimaalba waa ku suuragal ixtimaalka koowaad waxay tahay ciddada markay dhammaysato haddii nin kale aynan guursanin oo ninkeedii hore uu soo islaamo nikaaxii hore ayuu ku wadanaa naagta ayib taas waa muxtamal waxaa kaloo muxtamal noqon karo intay ciddada ku jirto hadduu soo laabto uu soo islaamo intay iyada ciddada ku jirto haddii uu soo islaamo nikaaxiisii hore unbuu ku haysanayaayo waa wadanaa labadaba waa muxtamal marka jumhuurku waxay qabaan laakiin qowlka dambe waa maxay hadday ciddadu dhaafto iyadoon guursanin nikaax jadiiduu u baahan yahay waa in nikaax jadiid alla sameeyo ile ciddadii waa dhammaatay muxuu ku qabaa marka dayib naagtan ninkii gaalka ah ayaa qabay haddii la dhahana iyadoo muslimada see nin gaala u qabaa ma qabaa ciddada gudaheeda hadday ku soo islaamto iyadoo ciddadii aan dhammaysanin hadday soo islaamto dee nikaaxii horaa baaqi u noqonayo hadduu isaga soo islaamo hadday ciddada markay dhammaato kadib uu soo islaamana hadday israbaan nikaax jadiida ixtimaalka waxa aadka u adkaynayana waxay tahay mas'alada laba xadiida ku soo aroortay baabka dambeu ku keenaa marka baabka dambaan ku sharxaynaa ayb labada xadiid oo marka mas'aladana ku soo aroortay warkan marka ibnu cabbaas qabla an tankixa ciddada markay dhammaysatayna waa noqon karaa intaynan guursanin intay ciddada ku jirtana waa noqon karaa wa in haajara cabdun addoon haddii uu soo hijroodo minhum oo iyaga ka mida xarbiyiinta aw amatun ama addoon hadday soo hijrooto fahumaa xuraani waa labadoodaba xoro walahumaa maa lilmuhaajiriin muhaajiriin waxay leeyihiin ayaa u sugnaaday meeshana waa xugun kale ninku isagoo addoon ahaa hadduu gaaladii uu ku dhex jiray gaalow ahaa addoonna waa ahaa dad baa lahaa waa soo fakaday madiinuu yimid maalan wou islaamay ninkaa marka muxuu noqonayaa waa xor addoonnimadii waaba ka baxay marka ma la dhahaayo war addoon baad weli ninkii u tahay gaalka ahaa lianna walan yajcala allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan nin muslima inuu gaal addoonsado xaq ma aha sharciguna ma ruqsaynayo ayb xukunkaasna marka waa taasuu ku daray uma dakara min ahli lcahdi kuwii cahdiga ayuu sheegay mitla xadiidi mujaahidin oo kale wain haajara haddii uu hijroodo cabdun addoon ow amatun ama addoon lilmushrikiina ahli lcahdi hadda xarbi baan ka soo sheekaynayna addoon dad ahlu cahdi ah ay leeyihiin baa soo tegey lam yarudduu ma celinayaan wa ruddad atmaanuhum iyaga loo celin maayo ninkiina waa xoroobay maadaama kuwaan ballan iyo ay leeyihiin laakiin addoonkii baa la qiimeynayaa qiimihiisii baa la siinaa iyaga maadaama uu addoon ka soo fakaday kuwaan la sheegayo kuwee waaye waa ahlu cahdiga ayb masaa'il badanoo isku laalaadanaysa waana daruuri waana muhim qaala wa qaala caaa'un cataa wuxuu yidhi can ibni cabbaas kaanat quraybatu qurayba waxay ahayd ibnatu abi umaya cinda cumara bni alkhadaab ayaa qabay fadallaqahaa waa furay markii la yidhi walaa tumsikuu bicisami alkawaafiri aayaddaa markay soo degtay naagaha mushrikaadka in la haysto suurat lmumtaxina suuratu lmumtaxina markay saa kusoo degtay cumar waa furay naagtaas fatasawajahaa mucaawiyatu bnu abi sufyaan ayaa guursaday oo markaas aan weli islaamin oo aan markaas weli islaamin ayaa guursaday wa kaanat ummu lxakam bintu abi sufyaan taxta ciyaad ibni khanmin alfihriy faطallaqahaa waa furay fatazawajahaa cabdullaahi bni cuhmaan athaqafiyu ayaa guursaday waayahay ka kale baabka kalean marka wixii fiqi ku jira aan uga dhex hadlayna baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa aslamat hadday islaamto almushrikatu naagta mushrikadda ah aw innasraaniyatu ama nasraaniyadda taxta adimiyi aw alxarbiyi naagtaas oo marka gaal dimmi ah oo muslimiinta ballan kula joogo ou qabay ama mid xarbi ah gaal xarbi ah baa qabay way kasoo baxsatay waa islaamtay se xukunkeedu uu noqona awalan naag soo islaamtay horta in la celiyo waa qalad in la celiyo oo layiraa gaalkii u laabo aaday qalad u tahay masare ayaama dha marar badan ka dhacdhacday baadari baa naagtiisii kasoo baxsa kasoo tegaysaa khiyaarkeedii u islaamaysaa dowladdu waa celinay naagtii islaamtay bay waxay ku celinay baadariga gacantiisa joogtaa marka dowladda noocaas oo kale ah ma islaamkay meesha u taagan tahay dadka muslimiinta dantooda may u taagan tahay maxay u taagan tahay mashaakil shayga ugu horeeya dadka diinkooda in la fiiriyo kabacdina dadka dadnimadooda in loo xifdiyo w dowla intaas intaasaa laga rabaa haddaynan diin u aaban yeelin dad u aaban yeelin hallaaba ha hallaaba wa khatar wa qof soo islaamay haddii dib loo celiyo oo gaalnimadii lagu celiyo maxay noqonay marka dembigeeda yaa iskale qof soo islaamay in la celiyo gaalnimo haddana loo celiyo iyadiiba xataa waxaa la leeyahay waa la siray waa la qalday dowladdii aa dhahaysa naagtani waa la siray dad baa wax ku akriyey yani wax ku akriyey waxaa lagu siray in la islaamiyey in la islaamiyey maa lagu sirayna yani sirtu maxay tahay marka ay qofka ma la khiyaanay sirtu waa khiyaano waxaa laga dhigay marka naagti haddii la islaamiyey in madaxa laga xaday oo la siraya yaa laga dhigay qofkaas marka iyadaaba ficilkaas nafsuhu baa wuxuu yahay qof in la yidhaahdo culummadu waxay ka hadlaan hadduu yidhaha war shahaadada iyo qabta waa islaama hadda haddii qofku uu yidhaha wariikaadi meeshaanan kasoo laabanaa nusaac kabacdi ayaan shahaadada kuu qabanaa io imaaw isug bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin gaalnimo waay arrinkaas limaada lianna nusaac ninkan inuu gaal sii ahaada raalli ka tahay gaalnimada in lagu raalli noqdana waa kufri inuu nus saac gaalnimo kusii baaqi ahaado inaad raalli ka noqoto waa khatar ayb ayb hadday marka naagtii soo islaamto wa qaala cabdulwaarith wa huwa bnu saciid atannuuri can khaalidin can cikrimata can ibni cabbaas idaa aslamat innasraaniyatu nasraaniyadu hadday islaamto qabla zawjiha ninkeeda ka hor bisaacatin saacad xarumat calayhi way ka xaaraam noqotay bis marka fadwadan haddii la fiiriyo macnaheedu waxay tahay naagta hadday soo islaamto ninkii uu gaalnimo baaqi ku yahay nikaaxaas waa go-ay waana u dhammaatay bis furqaa la samaynaa furqada marka ayaa laba meel in laga feeriyay u baahan marna waxay leeyihiin fuqahadu tatanajazu lfurqatu furqadii markaasayba go-e marna waxay leeyihiin tawaquf inta ciddada ay ku jirto waa weli waxba go-aan male haddii intay ciddada ku jirto ou soo islaamo de furqa ma jirto ma la kala wadaayo naagta waa naagtiisa haddii laakiin marka ay ciddada ka baxdo ciddadii markay dhammaato ayay furqadu go-aysaa marka bis khalaas hadday isguursanayeen markaas kadib uu soo islaamana nikaax jadiida ha ku guursan ayb qowlkan laakiin hadda wuxuu tilmaamayaa furqadu inay go-ayso wax tawaquf la yidhaahna uunan jirin hal saac hadday kasoo hor islaamto nikaaxii hore waa u dhammaatay haddii uu soo islaamo haddana ha guursado wa qaala daawuudu laakiin ibnu cabbaas fadwadiisii hore maxay ahayd ciddadii in lala sugo wa qaala daawuudu can ibraahiima asaa'iq su'ila cataa'un can imra'atin naag ayaa la su'aalay min ahli alcahdi dadka gaalada cahdiga ku jira jira ah aslamad soo islaamtay uma aslama zawjuhaa ninkeeda uu soo islaamay filciddati iyadoo ciddada ku dhex jirto a hiya imra'atuhu naagtiisa miya naagtaas qaala laa cadaa wuxuu yidhi maya ilaa an tashaa'a hiya iyadu inay doonta doonto maahaane binikaaxin jadiidin nikaax cusub iyo wa sadaaqin jadiid sadaaq cusub ayb qowlkan marka wuxuu leeyahay ciddo lama sugaayaba marba hadday kasoo hor islaamto asagana gadaasheeda uu soo islaamo nikaaxii hore waa u dhammaatay hadda iyo nikaax horle waa qowlkaas marka cadaa baa qaba marka wa qaala mujaahidun mujaahid waxa uu yidhi idaa aslama fi lciddati ciddada dhexdeeda hadduu kusoo islaamo yatazawajuhaa waa guursanaya yatazawajuhaa marka wuxuu ka wadaa nikaaxii hore ayaa u socdo saas fadwadiisa shaafici marka kanuu qaatay qowlkan oo wuxuu yidhi hadday ciddadaba hadduu kusoo islaamo nikaaxii hore ayaa iska jiraayo oo soconayo ayb wuxuuna daliil uga dhigay siirada abuu sufyaan markuu islaamay hindo bintu cutba waa ka dambeysay isagaa soo hor islaamay waa soo tegey iyadiibuu u yimid markaasay ku qaylisay canaanatay hore ma aynan ka islaamin muddo kadibay islaamtay intaasna xaaskiisa unbay ahayd nwaaujeedaa marwaxaan ujeedaa markay soo islaamtay nikaax looma cusboonaysiinin labadooda leanna cidda ciddo dhexdeeda unbay ku islaamtay ciddadii dhexdeeda ayay ku islaamtay ninkay naagta waxba kalama bedelin leanna ninka abuu sufyaan markuu islaamay haddii la yidhaah saacaddaasaa nikaaxu u dhammaatay sababtoo ah iyadana waa mushrikad isagana waa muslim nin muslimna de mushrikad ma guursa kara dabcan shaafici marka wuxuu yidhi haddii sidaan cadaa ay xaalku ou yahay de nikaax jadiida ayuu ku qabi lahaa ilaa kii hore waa baaba-ay ayb ma fahmaysaan ayb waayahay mujaahid iyo cadaa baa marka iskhilaafay cadaa baa wuxuu ku tegey ciddada dhexdeeda hadduu ninka kusoo islaamo ama midkood uu kusoo islaamo nikaaxii horaa socon haddii uu ku islaamo bacda alciddana nikaax jadiida loo baahanya hada qowlu mujaahid qowlka cadaana marba hadday soo kala hor islaamaan waa u dhammaatay nikaax hore ama ciddo dhexdeed ha lagu jiro ama yaan lagu jirin wqaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi laa hunna xillun lahum walaa hum yaxilluuna lahunna naaguhu iyagu xalaal uma aha nimankan walaa hum iyaguna maaha nimanku yaxilluuna lahunna inay naagahaas mushrikaadka u xalaal yihiin wa qaala alxasanu waqataadatu fii majuusiyeyni aslamaa xasanulbasri iyo qataada waxay dhaheen laba majuusi oo soo islaamtay humaa calaa nikaaxihimaa hal maray isla soo islaameen markaasuu yidhi humaa calaa nikaaxihimaa nikaaxoodii ku joogayaan mara halkanna maxaa laga qaadana hal mar hadday isla soo islaamaan nikaaxoodii hore unbaa baaqi oo wax nikaax loo cusboonaysiinayo ma leh fa idaa sabaqa axaduhumaa midkood hadduu hormaro saaxibahu saaxibkiisa uu kasoo hormaro wa abal aakharu ka kalena uu diido falaa sabiila lahu calayha bis waa jid iskuma laha waa kala tageen wa qaala bnu jurayj qultu licataa ayaa waxaan ku yidhi imra'atun min almushrikiin naag mushrikiinta ka mid a ja'at ila almuslimiin muslimiintay u timid way soo baxday muslimiintay u timid way islaamtay a yucaawadu zawjuhaa minhaa ninkii gaalka ahaa ee qabay meherkii ka galay iyo qarash ma loo celinaa naagtaas maadaama ay kasoo tagtay islaamtayna bal loo celinaa qarashka liqowlihi tacaala waaatuuhum maa anfaquu wain faatakum shayun min aswaajikum ila alkufaari facaaqabtum faaatuu aladiina dahabat aswaajuhum mila maa anfaquu qaala laa maya buu yidhi cataa inamaa kaana dalika bayna anabiyi sal ly salama wa bayna ahli ilcahdi waa wax heshiis loogu dhigtayay ahayd maahane nebiga iyo gaaladaa saas ku heshiiye markaa heshiis hadduunan jirin xugun caama maaha marka waa heshiis lagu heshiiye wa qaala mujaahidun haada kulluhu fii sulxin bayna anabiyi sal ly salam wa quraysh waxaan in wax laysu celiyo waa xugun nebiga iyo quraysh dhex maray marka haddaan heshiiskaas ounan jirin wax laysu celinaayo male wax loo celinaana malaha ayb meeshaan marka laba xadiidaa taallo aad in loo fahmo u baahan sida daahirkana iska hor imaanayaan masaladanna ku tacalluqdo ayb wuxuu yidhi walow ayb waqad warada fii asli lmas'alati xadiihaani mutacaaridaani axaduhaa labada xadiis mid ka hore akhrajahu axmedu min طariiqi moxamed bni isxaaq qaala xadaanii daawuud bnu lxusayn can cikrimata can ibni cabaas ana rasuula اllahi sala اllahu alayhi wasalama radda bnatahu zaynaba calaa abilcaas wa kaana islaamuhaa qabla islaamihi bisitti siniin cala nikaaxi alwal walam yuxdit shay-an nebiga gabadhiisii zaynab ayuu wuxuu u celiyey abulcaas labadooda islaamnimadana waxaa u dhexaysa lix sano yacnii abulcaas lix sano bictada kadib uu soo islaamay markii nebiga lasoo diray ilana gabadha rasuulka iyado gaalnimo maba soo marinba soo ma garanin isagaa gaal ahaa sanadii lixaad hijiriyaduu soo islaamay ayb adu marka lix sano ayaa u dhexaysa iyadoo islaamnimadeeda yacni isaga soo islaamkiisa iyo iyada ay lix sano u dhexaysay ayuuna nebiga nikaax soo cusboonaysaynin wa akhrajahu asxaabu sunan ila anasaa'iya wa qaala atirmidiyu laa ba'sa biisnaadihi wa saxaxahu alxaakim lix sano ciddo laguma jiraayo intaas sooma fahmin xataa markay ciddada ka baxdo hadduu ninkii soo islaamay iyadoon guursanin inuu ninkeedii uun u ahaanayaa laga fahmaa warkan annaga aan soo sheegnayna waa ka duwanaayeen taas ayb ayb wa fii ukhraa riwaaya wa waqaca fii riwaayati bacdihim bacda sanatayn riwaayo kale waxay leedahay laba sano kadib yani laba sano kadib marka waxaa laga wadaa aayadahan markay soo degeen aayadahan laa hunna xillun lahum walaa hum yaxilluuna lahunna markay soo degeen ilaa ka hor xaaraan maba ahaynba nin naag muslimada nin mushriga inuu qabo awal xaaraan ma ahaa jirin ogow sanadii aayadahan mumtaxina markay soo degtay ayaa xurmadu bilaabatay wakhtigaas laga bilaabo iyo berigii uu soo islaamay abulcaas laba sano udhexaysay marka waa la jamcin karaa labadan labaa u dhexaysay lixaa u dhexaysay maxay tahay labada marka laga hadlaayo waa bacda taxriim iyo islaamkiisa laba sano u dhexaysay xadiidkaas waay marka sanad ahaanna midka soo socda kana ka xoog badan ayb alxadiidu athaani akhrajahu tirmidiyu wa bnu maajah min riwaayati xajaaj bni artaah can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi ana anabiya sal ll ly salama radda ibnatahu zaynaba calaa abilcaas ayuu ku celiyey ibn rabiic bimahrin jadiidin wa nikaaxin jadiid xadiidkanna wuxuu leeyay nikaax cusub ayuu ugu celiyey qaala tirmidiyu fii isnaadihi maqaal isnaadkiisa maqaal baa ku jira kan oo xajaaj ibnu ardaah ayaa la haystaa laakiin saasoo ay tahay tirmidi wuxuu yidhi waalcamalu calaa xadiidi camr bni shucayb camalkuna wuxuu yahay xadiid camr bni shucayb yuriidu camala ahli lciraaq wa qaala tirmidiyu fii xadiidi ibni cabaas laa yucrafu wajhuhu xadiidkan ibnu cabaas wejkiisa iyo qaabkiisa lama garanayo lama fahm kii hore lix sano ayuu nikaaxii hore ugu waday kaas ma la fahmayo yii midkan nikaaxa jadiidkana camalku kanuu ku dureeray marka xadiidkan ibnu cabaas baa tawjiih u baahan marka tawjiiha ugu wanaagsan ee lagu tawjiihiyana oo khataabi iyo bayhaqi iyo ay ku tawjiihiyeen waxay tahay laba sana u dhexaysay ciddaduna laba sano waa gaari kartaa oo naag inay laba sano ciddo ku jirto waa shay haalib oo shay suuragal ahoo badan hadda yani ama cillo ama yacnii jiro labadaba waa suuragal oo hadda maalan naagtu markay nuujinayso xaydku waa ka maqnaana laba sano sanad ee bar qaaro ka maqnaana sooma naagtaas marka ciddadeedii maxaa la leeyahay sidaasay ugu jirtaa ciddo ayb hadii naagtii la furo iyadoo nuujinayso ilaa ay inta xaysho duhri gasho xaysho duhri gasho haysho duhri saddexaad gasho lama guursan kara ciddada marka way dheeraataa ama cillaha ku dheeraato ama sabab la yaqaano sida nuujinha ku dhee waa dheeraa kartaa qaacidada sharcigana waxay tahay naag ciddadeedii dhammaatay nikaax inuu sii socdo oo biduuni nikaaxin jadiid la ysaga nikaaxiyo suuragal maaha sida qaacidada mudaridkaa saas ma aha marka mar haddii la arkay xadiidkan laba sano iyadoo ay u dhexaysay haddana nikaaxii aan la cusboonaysiinin ciddadii baa dheeraatay saan in lagu xambaaro ama in la yidhaha qowl libacdi almutaakhiriin hadday ciddada ka baxdo waa guurso kartaa haddaynan guursanin iyadoo aan guursanin ninkeedii islaamo nikaaxoodii hore waa isaga baaqi noqon karaa laba qowl waay marka taas xadiid ibnu cabaas imaa sidaan dambe in lagu fasiro oo mutaakhiriinta ay ku tageen qaarkood ibnu kathiir siduu sheegay ama in la yidhaahdo war maye nikaaxu jadiid in loogu celiyo way xadiidkan ibnu cabbaasna ciddadii baa dheeraatay idaalatulcidda in lagu xambaaro sidaasaan axwad ah oo dadaalku uu ku jiraa ayb haye ma la fahmayo wuxuu yidhi wa axsanu lmasaaliki fi haadayni alxadiidayni tarjiixu xadiidi bni cabbaas kama rajaxahu ala'immatu wa xamluhu calaa tadaawuli lciddati wa xamluhu calaa tadaawuli alciddati fima bayna nusuuli aayati ataxriim wa islaami abilcaas walaa maanica min dalika min xaysu alcaadatu fadlan can mutlaqi aljawaas wqad salaka bacdu lmutaakhiriina fiihi maslakan aakhar faqara'tu fi siirati الnabawiyati lilcimaad bni kahiir bacda dikri bacdi ma taqadama qaala waqaala aakharuuna bal iظaahiru inqidaa'u ciddatiha ee daahira wa dacfu riwaayati man qaala jadada caqdaha wainama yustafaadu minhu ana almar'ata ida aslamat wataأhara islaamu zawjiha ana nikaaxaha laa yanfasikhu bimujaradi dalika bal tatakhayaru bayna an tatazawaja gayrahu aw tatarabasa ila an yuslima fayastamira cahduhu calayha waxaasiluhu anaha zawjatuhu maa lam tatasawaj warkaas dambana xaasilkiisu wuxuu yahay naagtan in allaale inta aynan guursanin ninkii horay naag u tahay warka saas u way mar haddaan nikaax la cusboonaysiinaynin naagay u tahay soo maha nin gaala say naag muslimada nin ugu noqona iyadoo muslimada nin gaala say nin ugu noqonaqaacidadaasay ka hor imaan mar hadday sidaa tahay marka tadaawulul cidda wax ka fiican male in la yidhaha ciddadeedaa dheeraatay oo intaas gaartay adaa sheeg ibnu cabdilbar isaga si kale u macneeyey walam yuxdithaa binikaaxin jadiidin ku macneeyey nikaaxii ou awal ugu nikaaxay markii hore shuruudii arkaantii ou lahaa mid lamido ugu nikaaxay marka walam yuxdithaa binikaaxin jadiid ma keenin nikaax cusub yacnii nikaax shuruuddiisu cusub tahay oo aan la aqoonin nebiga lama imaaninaa laga wadaa buu yidhi iyada laftirkeeda maslak fiican oo in la jamciyey keenay labada xadiid jamcinta ibnu cabdilbar ma fahamtee yacnii nikaax cusub ma samaynin yacnii nikaax ka duwan kii hore ma uunan samaynin oo shuruudo cusub iyo arkaanno cusub ay ku jiraan ma samaynin buu ka wadaa ee nikaax dambe ayuu sameeyey oo la mida kii hore marka ibnu cabdilbar nikaaxa waa la jadiidiyey waana la cusboonaysiiyey buu qabaa sida jumhuurka xadiidkan ibnu cabbaasna wuxuu uga jawaabay nikaaxan nebigu sameeyey kii hore unbuu la mid yahay sidii markii hore uu ugu meheriyey ayuu haddana ugu meheriyeyo wax cusub ma keenin ayb maslakuljamci iyo in tadaawululcidda la dhaho iyo in sidaas la dhaho wax ka roon ma laha ayb labadan xadiis marka labadaba waxaan filaa buluuqulmaraamka ibnu xajar inuu ku keenayo ayb ilaa iyo xukunkiisa u gelaya wabilahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed